galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa magaalada washington
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalin arbaca ah bisha ogostna waa lab iyo toban sannadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo efimyada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com idaacaddayada waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaani anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah caalamka oo laga xuseeyo maalinta dhallinyarada iyo madaxda soomaaliya oo ka hadasha caqabadaha haysta dhallinyarada dalka saddexda cadow ee dhallinyaradeenna maanta haysata ee ah argagixisada iyo burcadbareedka iyo tahriibka oo saddexduba kala dhib badan waxaan leenahay dhallinyarada in yaroo ka mida ayaan weli fahamkooda uu maqan yahay in yaroo ka mida ayaan weli fahmin argagixisada qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari kenya oo la sheegay inay hakiyeen qodista dhagxaanta ama kaawada dhismaha deegaanka mandheera sababo dhinaca amniga ah dartood garoon cusub oo la dhagax dhigay magaalada baraawe waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha angool iyo gudiin gar iyo xarid aqalka la galiya dhuxusha gemiga ah geedkaa ina deeqay gemigeen gadniin iglangoosan kari maysee galoolka maxaynu siinaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa aynu kaga hadlaynay saamaynta go'doominta al-shabaab ee magaalooyinka horey looga qabsaday iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
dowladda soomaaliya ayaa waraan jirin oo marin habaabina ku tilmaantay warbixintii kooxda qaramada midoobay ee la socodka arrimaha soomaaliya eritrea ee ku eedeysay shirikadda som oil angas inay mushaaraad sharci darra ah siiso qaar ka mida shaqaalaha wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya war-saxaafadeed qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay sarbeebayso in wasaaraddu ay ku tagrifashay hanti qaran hase yeeshee aysan arrintaasi waxba ka jirin warbixinta guddiga qaramada midoobey ayaa muujinaysay inuu jiro heshiis qoraala oo kii bishii abril sanadkii ay wadagaleen wasaaradda batroolka iyo macdinta iyo shirikadda som oilan gas kaasoo ay ku xusnaayeen mushaaraad la siiyo shaqaale ka tirsan wasaaradda iyo magacyadooda wasaaradda batroolka ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in dhammaan mushaaraadka shaqaalaha wasaaradda ee ay bixisay shirikadda som oilan gas lasoo marsiiyey si sharci ah bangiga dhexe heshiiskuna uu yahay midaan qarsoodi ahayn oo la heli karo
xaaladda magaalada farguson ee gobolka masuuri ayaa xalay ahayd mid ka degan sidii hore kadib markii booliiska ay ka hortageen dibadbaxyo markaasi watay qalalaasyo ay tiro ahaan ka badnaayeen dadweynihii dibadbaxa sameynayey dibadbaxan ayaa lagu xusayaa dilkii michael brown oo ahaa sideed toban jir maraykan madow ah oo uu hal sano ka hor dilay askari ka tirsan booliiska magaalada farguson oo kasoo jeeda maraykanka cad wadooyinka magaalada farguson ayaa xalay saqdii dhexe ahaa kuwo xaaladoodu xasilan tahay maadaama dadka sameynaya banaanbaxyada ay tira ahaan sidaasi u badnayn booliiska ayaa isniintii lasoo dhaafay tobaneeyo qof ku xiray duleedka magaalada san louis kadib markii ay booliisku ku tuureen dhalooyin iyo dhagxaan dadka dibadbaxa sameynaya ayaa booliiska ka codsaday in uu si wanaagsan ula macaamilo dadka maraykanka madooga ah koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa sheegtay in ugu yaraan toddobaiyolabaatan qof ay ku dhinteen duqeyn ay ciidamada dowladda u geysteen meel ku dhow dimashik maanta oo arbaca ah kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka britain oo dusha kala socda magaalada syriya iyo xaaladaha oo dalka syriya iyo xaaladaha ka jira ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka bariga dalkaasi dhaca ee goto kooxdu waxay intaasi ku dartay in ugu yaraan qof ay ku dhaawacmeen duqeynta weerarkan ciidamada dowladda syriya ayaa jawaab u ahaa duqeyn ay kooxaha mucaaradku u geysteen dimashik kaasoo uu ku dhintay hal qof inta la ogyahay labaatan kalena ay ku dhaawacmeen wakaaladda wararka ee syriya ee ay dowladdu maamusho ayaa ku eedeysay waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ah inay hoobiyaal iyo gantaalo ku weerareen dimashik wakaaladdu waxay sheegtay in shan qof oo rayda ay ku dhinteen duqeynta konton iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen
sarkaal booliis oo caddaana ayaa meel ku dhow magaalada dallas ee gobolka texas shaqada looga eriyey kadib markii uu toogtay oo uu dilay arday madow ah oo aanu hubaysnayn toddobaadkii lasoo dhaafay will johnson madaxa booliiska magaalada duleedka dallas ku taalla ee arlington ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sarkaalkan oo lagu magacaabo brad miller shaqada laga eriyey isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay qaladaad xiriir ah oo uu ka mid ahaa dilkii wiil sagaal iyo toban jir ah oo kasoo jeeda mujtamaca madow ee dalkan maraykanka sarkaalkan oo ku jira ciidamada booliiska ee magaalada arlington ee texas muddo sanad ka yar ayaa ka jawaabayay fariin lasoo gaarsiiyey oo ahayd in markaasi la dhacay goob gawaarida lagu iibiyey jimcihii lasoo dhaafay markii uu toogtay wiilkan madowga ah sarkaalkan oo sagaal iyo afartan sano jir ah ayaa qeybta gudaha goobta baabuurta lagu iibiyo ku arkay wiilka madowga ah intuu caawinaada ka raadin lahaa sarkaal kale si loo qabtana uu qalad sameeyey oo uu keligii wajahay markii wiilka diiday inuu u hogaansamana uu afar xabadood ku dhuftay madaxa booliiska ee magaalada will johnson ayaa sheegay in askarigan laga yaabo inuu wajaho eedo dembiyeedyo markaasi la xiriira dhacdadan inkastoo aan weli go-aan laga gaarin
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay wax la qabtaan dhallinyarada soomaalida si ay uga soo jeestaan ama uga haraan arrimaha argagixisada burcadbadeeda iyo tahriibka oo uu madaxweynuhu sheegay inay yihiin saddexda cadow ee xilligan ay dhallinyaradu leeyihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabad lagu maamuusayey maalinta qaramada midoobay u astaysay dhallinyarada halkudhegeeduna sanadkan uu ahaa ka qayb qaadashada dhallinyarada ee howlaha madaniga ah waryaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey maalinta dhallinyarada adduunka oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay labaiyo tobanka ogosto waxaana munaasabadan soo abaabulay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga iyadoo goobjoogna ay ka ahaayeen qaybaha kala duwan ee dhallinyarada gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta iyo dhallinyaradii halkaasi isugu timid u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ku aadan maraaxiladii kala duwanaa ay soo martay taariikhda dhallinyarada soomaaliya iyo kaalinta iminka looga baahan yahay inay ka qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka waxaana uu xusay in dhallinyarada xilligan ay soo wajaheen saddex cadow oo kale ah argagixiso burcadbadeed iyo tahriib saddexda cadow ee dhallinyaradeenna maanta haysata ee ah argagixisada iyo burcadbadeedka iyo tahriibka oo saddexduba kala dhib badan waxaan leenahay dhallinyarada in yaroo ka mida ayaan weli fahamkooda uu maqan yahay in yaroo ka mida ayaan weli fahmin argagixisada iyo magacxumada iyo aakhira iyo adduunyo beelka ay dadka soomaaliyeed iyo ayaga samaynaya lafahoodaba ay ku jiraan in yar baan weli fahmaa intii badneed way fahamtay intaan awalba argagixisada aan gelin iyo xagjirnimada oo aad u tiro badnaydna way maanta way taagan tahay intii dhinacaas ku khaldantayna hadda waxay bilaabeen inay fahmaan oo ay ka soo noqdaan arrintaas waa arrin ididiilo cusub leh oo iyo ifafaalo cusub tilmaamaysa burcadbadeeddu way iska dhammaatay marar badanna waan sheegay dalkeenna dhaqan uma lahayn burcadbadeednimada kumanaan kun oo sano in kun sano ma dhowr kun oo sano ayaa dadka soomaalida loo yaqaanay ee geeskan africa inay degan yihiin intaasoo dhan marka laysku daro maalin maalmaha ka mid oo wiilal soomaaliyeed dooni inta qaadeen badda ay galeen oo ay dadka badda maraya ay dhaceen ma jirin taariikhdeenna ka mid maaha duruufihii waayahan dambe dhacay burburkii dowladnimada iyo siyaasadda xumaatay wixii ka dambeeyey ayaa keenay in muxuu ahaay arrintaas ay dhacda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale tilmaamay in wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ay diyaarisay doorka siyaasadeed ee dhallinyarada dalka iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka la higsanaya ee ku aadan nabadaynta iyo dibudhiska dalka muddo dheer waxaa aad iyo aad looga soo shaqaynayay siyaasadda dhallinyarada dalka dalkan dhallinyaradiisa iyo horumarinteeda iyo waajibaadkooda iyo doorka ay ku leeyihiin dibudhiska dalka iyo waxa laga filaayaahi waa maxay siyaasad qeexaysa oo caddaynayso ayaa dowladdu gacanta ku haysaa oo wasaaradda dhallinyarada ay gacanta ku haysaa fursado badan ayaa dhallinyarada u furan dowladdanina in dhallinyarada ay fursado hesho waayo berri dalkaani ilaahay idankiis waa soo dhowdahay nabad kaamila oo dibudhiskiisii si xowli ah oo ku bilowdaa la tegaya kuwaas mediteraneankiisii gudbaya ee hadda nala jiraahay berri intay u soo yaacayaan haddii aan haysano xooggii dalka noo dhisi lahaa si un baan isaga joojin karnaa isaga maarin karnaa intaan u baahanna mar laakiin haddii aanan haysanin waxaan ku qasbanaanaynaa inaan keeno ugu dambayntii madaxweynaha ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda maalinta dhallinyarada adduunka u diray dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dhallinyarada caalamka waxaana uu sidoo kale fariin ku saabsan inay muhiimad gaara siiyaan doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin horumarka dalka u diray maamul goboleedyada soomaaliyeed beesha caalamka iyo un-ka baan u sheegaynaa waxaan aad u rabnaa wax dhulka ka dhaco waxaan rabnaa inaan aragno hal miis oo meel yaallo oo laba maxaan ku dhahdaay kiyaabo iyo laba shawayta saaran tahay oo dhallinyaradii wax lagu barayo inaan aragnaan rabnaa waxaan rabnaa waxa la taaban kara inaan aragno wacyigelin annagaa ugu filan aanu gabayno aanu geeraarno aanu buraanburno aan maxaan ku dhaha wacdinno laakiin caalamka waxaan ka rabnaa awooddii inay dhallinyarada inay kabaas awooddooda inay dhisaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaan idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington toddobaadkan ayaa dowladda federaalka laga sugayaa inay soo gudbiso qorshihii looga gudbi lahaa labada kun lix iyo tobanka dowladda ayaa horey u caddaysay inaysan dhici karin doorasho qof iyo coda balse taas beddelkeeda waxaa laga sugayaa qorshihii lagu bedeli lahaa ee keeni lahaa dowlad bedesha tan hadda jirta falastiin axmed imaan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareysatay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo horey usoo noqday wasiir iyo la taliyaha madaxweynaha xilka haya xasan sheekh maxamuud ugu horeyna waxay weydiisay bal nooca qorshe ee laga filan karo dowladda iyo inay soo gudbiso ka hor maalinta sabtida oo ah wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay
shirkii muxuu ahaa sagaal iyo labaatankii ka dhacay magaalada muqdisho julaa ee ahaa madasha sare ee wada tashiga high level partin forum dowladdu waxay gudbisay muxuu ahaa in aan doorasho hal cod iyo hal qof dhici karin taasoo runtii dhinacna beesha caalamku ay soo dhaweeyeen hase yeeshee aada muddo in xujo aad u adag lagu xiray dowladda waa midda hore waxaa maaragtay loo qabtay shan iyo tobanka agost in ay kusoo gudbiyaan rodmaadkii ama qorshe howleedkii ay ku qeexayeen sida ay rabaan in ay wada tashi bulshadeed u qabtaan oo ay ka qayb gelinayaan gobolada bulshada rayidka ah si loo go-aamiyo nooca doorashada ee dhici kara taas iyada ah waxaa moodaa in maaragtay si aan looga harin oon loo dhihin muxuu ahaa doorasho hal cod hal cod keliya ma dhici karto in beesha caalamku aada moodo in xujo la dhigay dowladdiina la yiri waa inaad soo gudbisaan qorshe hooleedkiina arrintaas ku saabsan shan iyo tobanka agost marka waktiguna waa yaryahay qorshaha ay ballan qaadeen inay gudbiyaanna waa mid qeexaya in wadatashi heer qaran ah oo goboladoo dhan lagaga qayb gelinayo bulshada rayidka si go-aan looga gaaro iyo hay-adaha dowladda marka weli ma cabda habka ay dowladdu u gudbinayso iyo in ay maaragtay deadlinekaas fulin karto iyo in kale intaasba waa waxa laga sugayo dowladda welina wax hadala kasoo yeeray arrintaasa ma jirto haddii xataa dowladdu ay qorshaha soo gudbiso waa sidee xiriirka ay la leedahay maamul goboleedyada qaarkood ma imaan kartaa inay wada tashtaan oo ay wadatashi ka yeeshaan qaabkii looga gudbi lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka
runtii markaad fiiriso muxuu ahaa shirkaas isaga ahaa level partnership forum oo aysan madaxweynayaashii puntland iyo jubbalandba kasoo qaybgelin iyagoo lagu casuumay iyagoo eedo ka tirsanaya dowladda federaalka markaad fiiriso muxuu ahaa xawliga howluhu u socdaan oo markii cadaado soo dhamaatay hadda batan labilaabo shabeellaha dhexe iyo hiiraan noqoshahoodii dhanka kale kismaayo iyadana waxaa ka socdo process xildhibaanadii lagu maaragtay ku dooranayaan madaxweyne maalinta sabtiga ah dhankii baydhabana waxaa ka socdo xildhibaanadii koonfur galbeed la xulayo arrimahaas oo dhan markaad isku fiiriso tii gobolka banaadir iyo maqaamkeeda sii dhiman yahay waxaa aada iyo aada siyaasiyiinta ama dadka soomaaliyeed welwel uga qabaan sidii ay muxuu ahaa dowladdii howlahan faraha badan ee horyaala loo xalin lahaa waa midoo si ay u caddeeyaan inaysan doorasho hal cod iyo hal qof qaban karin oo runtii wax muuqdo ahaa haddana arrintan wadatashiga ay ballan qaadeen inay suubiyaan aad bay u adkaanaysaa in qorsho loo midaysan yahay la gudbin karo sabtida shan iyo tobanka agost taas waa mid midda kale iyadana waxaa yaala ah forumkii ahaa high level forum ama madashii oo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha iyagana loo ballansanaa muddadeedii waktigii waxaad moodaa inuu isgurayo iyadana maaragtay waa arrimaha laislahaa barnaamij soomaali wadato soomaali hogaaminayso meesha ugu habboona wax lagu fulin karo oo xasan madaxweyne xasan sheekhna ballan qaaday inuu dardar geliyo wado iyadiina waxaa moodaa inay hakad ku yaro dhacayso
waa maxadsan tahay waxaa jirta in la isweydiinayo dadka qaarkiis ay fikrada keenayaan ku saabsan waxa kale ee bedeli kara in aan la aadaynin doorasho qof iyo cod ah hanaankan kale ee horey wax loogu soo xulana laga soo gudbo oo hanaan kale oo la xoojiyey oo ka duwan kii hore la sameeyo muxuu noqon karaa qorshaha ama doorashada u dhexayn karta qof iyo cod iyo qaabkii hore ahayd inay odayaashu wax soo xulaan meesha u dhexaysa oo dowladdu ay rabto inay istaagto waa meel sidee ah
taas waa meesha keenayso mugdi fara badanna dhalinayso waa meesha keenayso in dowladduna ay shacabka aaminaan iyo inaysan aaminin waa meesha u baahan taxadar in looga gudbo waa midoo hadda waxaa jirtay labadii kun ilaa hadda hab awood qaybsi oo beelaha ahoo muxuu ahaa laba boqol sagaaliyo shanta xildhibaan lagu soo qaybsanayay la yaqaano lagu matalayay dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka habkaas hadii la dhaho waa laga guuraa habka keliya noqon kara cadaalad iyo sinaan waa mid ah hal cod iyo hal shaksi in laga guuro habkii hadda loo guuro hab ka fiican oo u dhexeeya hal cod iyo hal shaksi runtii waa waxa lagu wareerayo waa wax dhib keeni kara dadka qaar baa aaminsan degmooyinka iyo gobolada codka laga qaban karana in ay codeeyaan meelaha aan laga qaban karinna maaragtay lasoo xulo xildhibaanadooda laakiin taas naftirkeedii amniga hadda dagaalka lagula jiro maaragtay kasoo horjeeda dowladda waxaasoo dhan ciidamo shisheeye dalkii joogo uma muuqato in hab ka fiican habkii hadda laba kun iyo labayo tobankii lagu qaybsaday xildhibaanada soomaaliya oo dhan ka kooban in la heli karo macadda taasna mugdi badan bay sii gelinayan marka waxaa wanaagsan in muxuu ahaa la caddeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan habka keliya lagu heli karo soomaali oo wadajir ah oo oo gobol iyo degmo walba matalaya inay yihiin in beelihii iyo qabaa'iladii ay soo xulaan ani waxaan isleeyahay habkaas inuu yahay habka keliya soomaalina taqaano kana dharagsan tahay buuqna aan ka imaanayno
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo horey usoo noqday wasiir iyo la taliyaha madaxweynaha xilka haya xasan sheekh maxamuud oo qadka taleefonka ugu waramaya falastiin axmed imaan oo stuudiyaha ku waalisa
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan guddoomiyaha mandheera ayaa soo saaray amar lagu joojinayo qoditaanka dhagxaanta loo isticmaalo dhismaha waxaana wararku ay sheegayaan in sababta tallaabadan loo qaaday ay la xiriirto walaac dhinaca amniga ah kadib markii dhowr goor la laayay dad qodaya dhagxaanta haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriira qaar ka mida dadka dhagxaanta ka qoda mandheera waxaana ugu horeyn uu la hadlay guddoomiyaha koox ka ganacsata qoditaanka dhagxaanta oo lagu magacaabo cali maade cabdiraxmaan aboowey waa run shaqada waa nagala joojiyey si qaab daran baa loo joojiyey weliba oo oo xamdarro ah yaana looga joojiyey marka haddii war war waaji war waa jira war waa jira waxa dhabe waay waxa runa waay marka yaa idinka joojiyey waa nin guddoomiye magaalada joog magaaladee magaalo madheera guddoomiyeed madheera guddoomiyeed madheera maxaa la idinkaga joojiyey marka muxuu sababta idinku sheegay iyo sababta waxaa noo sheegeen waa ammaan la-aan ammaan la-aana dhehen ammaan la-aan magaaladana waa ciidan badana joogaa ciidan ku fulan waa joogaa ammaan la-aan ammaan la-aan anaga hadda aan ka baqaynana ma jirin marka meesha hadda magaalada beled xuduudka soomaaliya iyo meesha anaga dhagxaanta aan ka qodno waxaa kala jiraan labaatan iyo shan kilomitar meel labaatan iyo shan kilomitar jirto oo ciidan noo joogo oo la dhahay k b r tobani laba ciidan oo noo joogta meesha saas daraadee oo gardarre iyo dare unba nagu maageen saas daraaddeed aa noo jo- nooga joojiyeen marka ciidanka een, aad leedahay wuu noo joogaa ma ciidan aad idinku leedihiin ba mise waa ciidankii dowladda ciidan dawladda lay wey laakiin shacib ahaana loo sameeyey waxaa la dhahaa k b r k b r la waxaa la sheegayaa ammaan darrada laftigeeda inay wax ka jiraan oo mar horeba ay dhacday dad badan inay ku dhinteen arrintaa maxaa ka jira Eh, dhimashada waa jirtaa mar hore dhimashada waa jirtaa een, xuduudka u dhoweed meel xuduudka u dhowaaheed soddon iyo lix harow meel ku dhimatay waa jirtay een, magaalo dhexdeeda meel afar iyo toban ku dhimatay waa jirtay laakiin meelka meesha laga shaqayna oo duurka laga shaqayna qof hadda eh, maalin cadooy bareera ma jirto laakiin een, mar haddii aad saad sheegtayba meel la afar iyo toban ay ku dhinteen meel la lix iyo soddon ay ku dhinteen taas miyaanay marag ahayn in ay halis nafihiinna ku jiraan oo ammaan darradu ay jirto walaalow maandeeladaas anaga hadda halislama halistaas uma jeeno halistaas uma jeeno soddon iyo lixdu waxaa ahayd sanadka hadda soo dhaafnay bay ahayd waa dad iska tuugeysana oo habeen soo dhaca ahayd maalin waxa soo dhaca ma ogeen waxaana lahay dawladda waxaana lahay markii hore dadka soo galbiya magaalada usoo galbiya may markii hore duurka barinahay duurka duurka barin jireen duurkii oo ha laga keeno magaalada lasoo bariisaana la dhahay magaala waa ku qasbaneen inaan soo bariisino waa soo hooyinaynay sidii hal sacan waa qaadaynay waa geenaynay meesha shaqada marka imisaad ka kooban tihiin kooxdan aad madaxda u tahay imisa weeye ko- koox soddon gaaraysa waay kooxa soddon gaaraysa waay dhammaantood markaa ma wada kenyaanba mise waxaa ku jira een, dad meelo kale u dhashay dhammaantood waa wada kenyaan dhammaantood waa wada kenyaan qof meel kale u dhashay kuma jiro marka waa wada soomaalina mise waa mise waa soo een, dad kalea ku jira oo aan soomaali ahayn danta fuundiyaha oo dhagxaanta qorya eh, dadka aan eh, midowda dadka midowda inta kalena waxaa weye daamu kenya waa kuwaan ka imaadeen waa fuundiyaha xaggee baa idinku suuqiina u iibgeysaan waxaa usii meel kasta mandheera ka mid a countiga mandheera meel kasta ka mid a u iib u geynaa ilaa taakaaba baanisa n meesha la dhaha lefey ceelwaaqo meelaan kulli waa u iib u geynaa magaalada mandheera centerkeed waa geynaa meel kasta waa geynaa buulaca waa geynaa marka dhagaxa waxaa loo isticmaalaa dhismahaan u fahmay dhismaha loo isticmaalo ha dhismaha loo isticmaalo walaalo waa saas marka xaggaa looga wareegayaa ma ilaa hadda qorshe labaad ma la hayaa oo looga wareegaya haddii shaqada aad joojisaan oo laydinka joojiyo amarkaasi uu socdo meel loo wareegaa male meel loo wareegaa male magaalada hadda indhaha ku haysaa een halkii gaara naftiis waxaa ku noolaaba ilaa labaatan iyo dhowr ruuxa ku noolaa ilan waxaa yeelay ninka kajig ma- bade- maxaa la badeelka wata oo haanada kasoo bixina webiga kasoo saara g- dhagaxaanu damacaya ninka een wata oo sidana een een badeelkiis wata oo guryaha dhisay dhismada watan isag dhagaxan baa fiirina een labaatan iyo dhowr ruuxa halkii gaari keli fiirin magaalada hadda indhahaas ku harsatay dhib wey marka een ma ma la hadasheen guddoomiyaha ma la fadhiisateen oo arrintan ma u sharaxdeen waxaana aad igala hadlaysid waa la fadhiisanay khasaarahayna u sheegnay waa dad leesana oo sharciyeysanaa nahay walaalow macaanow dhibka naga soo gaara kulli waa u sheegnay iyo dhaca naga soo gaaray n markaa la sheegay fuundiyaha kulli nin walba fuundiga wax ka qaba fuundiga u yar n saasa ku qaba marka haddii ilaahay kiisa nagu dhacay oo khasaare waana gaartay waa u sheegnay waxa naga xanuunsada ma arkin marka ilaa goormaa amarkani iminka soo baxay ninkan taarigtoodaba taar taarikowa soo baxay taarikow taarikow idinku ma ma shaqaysaan mise shaqadii waa joojiseen waa joojinay shaqa hadda a socota male wax kala socda male aad baad guddoomiye mahadsan tahay haa nin kale kugu dhow dhiiba saaxiibkaya igu dhiib halo asalaamu calaykum magacaaga bal ii sheeg magacayga maxamed xasan ali dhaha buuqa waan ku magac dheere adigu waxaad ka mid tahay xoogsatada ane xoogsatada dhagaxa ku noolan ka mid ah iiga warran bal suu kuu saameeyey go'aankani si aad u ba-an u ii saameeyey kaligay maaha magaalada dhan uu si ba-an u saameyn hayaa waan gartay laakiin miyaanay kuu muuqan halistan amnigee la sheegayaa amniga halista way jirtaa in dad la dilay oo dadna la laayay waa jira haye laakiin waa un laalaadanaan dawladda aan ku dhaliilahayno ma inay ka imaadan aan aan tirsan hayna ciidan wixii dawladda ay lahayd intaa laiskugu keenay marka nin kasta oo kenyaan oo waddanka jooganay in xaqaas u leeyahay in ay dadkan dawla eh, askarta ay waardiyeeyaan ay ilaaliyaan marka ciddan ay dowladdu idiin sheegtay inay hamni amnigiinna halis ku tahay waa ayo ma garan karna laakiin eh, waxaa loo tirin hayaa inay al-shabaab yihiin
cododkaasi ama codkaasi ugu dambeeya wuxuu ahaa mid ka mida xoogsatada dhagaxa ka qoda mandheera oo shaqada laga joojiyey wuxuu qadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar waxaana ka horreeyay cali maade cabdiraxmaan oo guddoomiye oo ah murqumaalka dhagxaanta qoda
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee kaabaya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waday howlgallo milatari oo baaritilaameedkoodu ahaa in al-shabaab laga saaro magaalooyin ku harsan gacantooda iyo in degaanada horey looga qabsaday la isku furo ururka al-shabaab ayaa adeegsanayay istaraatiijiyad ahayd oo ay kaga baxayeen magaalooyinka iyaga oo kadibna godoomiya magaalooyinka tallaabadan ayaa al-shabaab ay magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecada oo halbowlo u ah nolosha dadka meelaha qaarkood oo laga saaray al-shabaab ayaa haddana maleeshiyada ururka ay si dhib yar ugu soo laabtaan haddaba howlgallada militari ee socdaa xal ma u noqon karaan isku furka magaalooyinkan waa qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno saameynta godoominta al-shabaab waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh
muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxaa ka jiray howlgallo shabaab lagula dagaalamayay oo ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom howlgalladan ciidamada iskaashanaya waxay kula wareegeen tuulooyin fariisimo u ahaa kooxda al-shabaab oo ka tirsan gobolada koonfur galbeed gaar ahaan deegaana hoos yimaada degmooyinka ay shabaab go-doomiyeen sida xudur tayaglow waajid oo gobolka bokool ka tirsan iyo tuulooyin hoos yimaada qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan shacabka degmooyinkaasi ku dhaqan ayaa rajo wanaagsan ka qaba isbedel inuu ku yimaado wadooyinka go-doonsan ee degmooyinkaasi odayaasha gobolka bakool ayaa soo dhoweeyey howlgallada shabaab deegaano gobolkaasi looga saaray waxayna ku baaqeen isbedel in la helo wadooyinka go-doonsanna la furo sheekh mustaf sheekh axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa aaminsan degmooyinka gobolka bakool inay joogaan ciidamo ku filan inay difaacaan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaado laakiin ciidamadaasi ma haystaan buu yidhi saanad militari oo ku filan
haddii xubshoolayn dhammaayo nololyo lagu wargaba ajnabi dhangmaindhabgabaorkor iska felinyi siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan dhibaatooyinka ku hareeraysan degmooyinka shabaab ay go-doomiyeen in looga bixi kara oo keliya dowladda koonfur galbeed inay xil iska saarto sidii wadooyinka ay u furi lahayd is-socodka degmooyinkan uu caadi ugu soo laaban lahaa waa kan yuusuf maxamed khayr guuraaw oo ah siyaasi gobolka bakool kasoo jeeda horeyna usoo qabtay xilka gudoomiyaha gobolka bakool iyo mudane ka tirsan baarlamaankii dowladihii ku-meelgaarka aad bay u gaabiyeen in wax laga bedelaa loo baahan yahay saddexda gobol haddii aan dib ugu noqdo laba waxbaa lagu kala magacaabay hal gobolaa layska ilaabay dadkiisa iyo ummaddiisa iyo abaaraha ka jira waa kala xiran yihiin waxa isku tegayeen ma leh degmo dembe ku soconaysa ma jirto sidee marka looga bixi karaa dhibaatooyinka aad sheegtay waxaa looga bixi karaa in maaragtay awoodda la saaro ay dad maamulka ka socda oo koonfur galbeed ay tagaan dadka odayaal bay leeyihiin odayaasha la waco la keeno dee odaygii haddii maanta uu meel yimaado gurigiis uma noqon karo wuu baqayaa in dad loo diro odayaal loo diro oo ummaddaas maaragtay jidadkana sidii loogu furi lahaa loogu furo oo ummaddana la waaciyo geliyo loo tago hay-adaha caalamka kulli nabad loogu baaqo inay dadkaas gargaaraan loogu baaqo maamulka koonfur galbeed ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu soo afjaro dhibaatooyin ay sheegeen shabaab inay ku hayeen degmooyin ka tirsan gobolada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geysey oo v o a la hadlayay wuxuu sheegay inay aas-aaseen ciidamo kala duwan oo ka howlgelaya degmooyinka goodoonsan ee koonfur galbeed si shacabka loogu dulqaado buu yidhi dhibaatooyin muddo dheer ay ku hayeen kooxda al-shabaab muddadii hadda ugu dambaysay ku dhowaad ee lix bilood waxaa jira ciidamo la aas-aasay oo ciidamada maaragtay daraawiishta ah ee degmada teeglowa maaragtay ee tababar ugu dhammaaday qaar wuxuu tababar ugu dhammaaday degmada waajid qaar wuxuu ugu dhammaaday degmada xudur qaar wuxuu tababar ugu dhammaaday degmada ceel berde kulli waxaa u qorshaysan in howlahaas ay qabtaan dhanka kale waxaa jira ciidamo cusub oo daraawiish oo la yagleelay kuwa booliis oo la yagleelay degmada baydhabo laba boqol ah ee gobolada baay boqol shabeelle hoose min lix boqol ayaa wejiga hore fayswanka loogu talagalay waxaana lagu bilaabay hadda caasimada kumeel gaarka ee degmada baydhabo booliiskaas waxaan ugu talagalnay inay magaalooyinka ay joogaan ciidanka daraawiishtana waxaan ugu talagalnay in ay sida ee dhuumaalaysiga ee kooxaha nabadiidka alqaacida al-shabaab ay u dhaqmaan inay ula dhaqmaan ay tuulo iyo war iyo beer kasta ay la istaagaan rajada laga qabi karo dowladda koonfur galbeed inay amniga degmooyinka sugto oo degmooyinka ay noqdaan kuwa la isugu socon karo maxay tahay runtii taas waxay tahay rajo aada u weyn sababtoo ah lix bilood ka hor muuqaalka dadka iyo niyadda ee ma ay ahayn ma ay jirin ciidamada hadda aan kuu sheegay ee laga aas-aasay gobolada baay iyo bakool iyo weliba shabeellada hoose waad ka warqabtaa marka dadka rajo weyn ayay qabaan ee alqaacida al-shabaabna mar dadku aaday uga daaleen rajada aan qabno waxaa waaya ilaahay aan ku tiirsannahay shacabkeenna maartire koonfur galbeeda ku tiirsannahay kaalmada beesha caalamka ee ciidamada maarata isgarabsanaya amisom aan ku tiirsannahay ciidamada dowladda dhexe ee soomaaliya ayaan ku tiirsannahay rajo weyn ayaan ka qabnaa inta badan fikradaha dadka kasoo jeeda degmooyinka ay godoomiyeen kooxda al-shabaab waxay yihiin howlgallada hadda ka socda koonfur galbeed inay soo afjari karaan xanibaadda iyo go-doonka ay shabaab geliyeen degmooyinka qaar haddii la helo ciidamo ka howlgelaya wadooyinka iyo deegaanada koonfur galbeed intaas ayaan dhagaystayaal kusoo gabagabeynayaa qaybta saddexaad barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dowladda iyo amisom ay la wareegeen deegaano ka tirsan koonfur galbeed waa siday xaaladooda qaybta afraad waxaan ku eegaynaa haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato dadku siday ku badbaadayaan kuna helayaan quudkooda
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington goordhow qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa xubintii dooda gaaban iyo waxaad ku soo maqan barnaamijkai xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dowladda soomaaliya ayaa waraan jirin oo marin habaabina ku tilmaantay warbixintii kooxda qaramada midoobay ee la socodka arrimaha soomaaliya iyo eritrea ee ku eedeysay sharikadda som oilan gas inay mushaaraad sharci darra ah siiso qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya war-saxaafaded qoraal oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay sarbeebayso in wasaaraddu ay ku tagrifashay hanti qaran hase yeeshee aysan taasi waxba ka jirin
xaaladda magaalada farguson ee gobolka masuuri ayaa xalay ahayd mid ka degan sidii hore kadib markii booliiska ka hortaga dibadbaxyada markaasi qalalaasahaana ka hortaga ay tiro ahaan ka badnaayeen dadweynihii dibadbaxa sameynayey dibadbaxan ayaa lagu xusayay dilkii michael brown oo ahaa wiil sideed iyo toban jir maraykan madow ah oo uu hal sano ka hor dilay askari ka tirsan booliiska magaalada farguson oo kasoo jeeda maraykanka cad wadooyinka magaalada farguson ayaa xalay saqdii dhexe ahaa kuwa xaaladoodu xasilan tahay maadaama dadka sameynaya banaanbaxyada tiro ahaan ay aada u yaraayeen koox u dhaqdhaqaaqada xuquuqda aadanaha ee dalka syriya ayaa sheegtay in ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ay ku dhinteen duqeyn ay ciidamada dowladda u geysteen meel ku dhow dimashik maanta oo arbaca kooxdan oo fadhigeedu yahay dalka britain oo dusha kala socda dagaalada syriya ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka bariga dalkaasi dhaca ee guuta kooxdu waxay intaasi ku dartay in ugu yaraan boqol iyo labaatan qof ay ku dhaawacmeen duqeynta sarkaal booliis oo cadaana ayaa meel ku dhow magaalada dallas ee gobolka texas looga eriyay shaqada kadib markii uu toogtay oo uu dilay arday madow ah oo aan hubaysnayn toddobaadkii lasoo dhaafay will johnson madaxa booliiska magaalada duleedka dallas ku taalla ee arlington ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sarkaalkan oo lagu magacaabo brad miller shaqada looga eriyey isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay fal markaasi qalada oo la xiriira dil markaasi uu geystay wiil sagaal iyo toban jir ah oo kasoo jeeda mujtamaca madow ee dalkan maraykanka sargaalkan oo ku jira ciidamada booliiska magaalada arlington ee gobolka texas muddo sanad ka yar ayaa ka jawaabayay fariin lasoo gaarsiiyey oo ahayd in loo dhacay goob gawaarida lagu iibiyey jimcihii lasoo dhaafay markii uu tooganayay wiilkan madowga ah
weli waxaad degeysanaysaan v o a laanta afka soomaaliga oo magaalada washington idinkaga imaaneysa haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waryahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda federaalka ay haatan ay ku wado inay soo gebagabayso dhismaha maamulada gobolada soomaalida ee hoosta laga soo dhisayo si markaasi loogu diyaargaroobo doorashooyin sanadka oo nidaam gobolada ku dhisan waa mowduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay waxaa igala qaybgalaya cabdulaahi diiriye oo ah ganacsade kasoo jeeda shabeellaha dhexe iyo cabduqaadir sheekh moomin oo ah gudoomiyaha jaaliyad gobolka hiiraan oo labaduba ku sugan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabduqaadir sheekh muumin oo isagu aada uga soo horjeeda qorshaha dowladda asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu yaasiin ciise wardheere iyo idaacadda v o a aada u mahadsantihiin waxaan ognahay barnaamij hadda dowladda federaalka ay wado oo ah in hiiraan iyo shabeellada dhexe leysku daro waxaan ognahay gobolka hiiraan inuu ka fac weyn yahay maanta gobolada toban iyo toddobada gobol ee soo haray oo maanta soomaaliya ka jira maxaa yeelay gobolka hiiraan wuxuu ka dambeeyaa sidlixdii gobol oo sidlixdii ama sideedii gobol ayuu ka dambeeyaa saa daraaddeed wuxuu xaq u leeyahay in gobolka hiiraan goboladii kaleento oo toddobadii gobol oo soo haray oo noqday toban iyo toddobada gobol isagana xaqiisi inuu helo oo ah in gobolka hiiraan maanta uu u dhigmo saddexyada saddexda gobol ama laba gobol ka badan inuu u dhigmo saa daraaddeed maanta looma baahna gobolka hiiraan in la jajuubo oo cadaalad darradii shan iyo labaatanka sano sababta keentay in la dagaalamo ama ummadda soole isku aamini weyse in dib loogu celiyey ma aha gobolka hiiraan wuxuu u dhaq wuxuu u qalmaa laba gobol iyo wax ka badan saa daraaddeedna shabeellada maaragtay sare ayuu uga magacaabay madaxweynihii sheekh shariif xaq ayayna u leeyihiin maanta inay gobolka hiiraan ay maaragtay keligood state noqdaan in meel lagu darana xaq maaha waa tahay cabduqaadir waxaan markan u leexanayaa cabdulaahi diiriye ee isagu oo fikirtaa ka duwan qaba bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay yaasiin ciise fursadda aadna siisay doodana anigu lama qabo walaalkay cabduqaadir siduu uga dhawaajiye ama siduu hadalka u dhigay waa sax sida uu sheegay in hiiraan xaqaas leedahay oo ay noqoto maaragtay gobol kaligeed oo sideedii gobol ka haray laakiin hadda lama joogo wixii hore waxaa la rabaa hadda intee wax laga qabtaa dowladdu waxay samaynaysaa system ayay samaysay nidaam ayaana wax lagu lagu samaynaya maxaa la yihahdaa maamulada shabeellada dhexe iyo hiiraan degaan ahaanna way isleeyihiin dad ahaanna way isleeyihiin marka in laysku daro wax xumaano ay keenayso ma arko cabdiqaadir maxaa diidayay in shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo ah laba gobol oo wax soo saar leh oo ballaaran oo dad fara badan oo soomaaliya ay degan yihiin in laysku daro halka hiiraan aad ku doodayso inay tahay gobol gooni isu taagi kara iyadoo dastuurkana laba gobol iyo wax ka badan ay ku qoran tahay walaalow waqtiga hadda la joogo dastuurka federaalka ah ee maanta qoran xataa markaan dib u raacno waxaan ognahay inuu ku salaysan yahay wax walbaba uu ka horeeyo rabitaanka shacabka gobolka ku nool rabitaanka shacabka gobolka ku nool waxay dareemayaan ay aaminsan yihiin maanta in xaq fara badan uu kaga maqan yahay dowladda ama ummadda soomaaliya dhexdeeda oo ah in gobolka maanta uu maaragtay goboladii la mid ahaa oo la badiyey isagana aanan la badin saa daraaddeed miwaysan ahayn cadaaladna aysan ku jirin in ummadihii kaleento sidii gobolada kale loo badiyey iyagana loo badiyo maaragtay digreetadan kusoo baxday dowliga ah oo kusoo baxay saxiixii sheekh shariifna la hirgeliyo wax diidaya aniga haba yaraatee ma arko midda kale waxaan ognahay haddii la leeyahay waxaa la raacayaa dastuurka maanta dastuurka maanta la jiifiyaana bannaanay ku dhisan tahay maxaa yeelay gobolkan hadda la soo saaray oo galmudug la leeyahay ma aha laba gobol iyo wax lamida ma aha waa gobol boqol iyo haafkiis oo laga jaray mudug iyo qaybtii kale laga jaray saa daraaddeed ayay dowladdii maaragtay u hirgelisay in ay noqoto dowlad goboleed inay noqotay u hirgelisay sidaasaana ay state ku noqdeen marka ma garanayo waxa u diiday reer hiiraan oo maaragtay gobolkiina uu saddex gobol u dhigmo dastuur dawlina uu ku soo baxay shacabkiina uu yahay shacab maaragtay aad u fara badan oo gobolada maanta la rabo in lagu daro aad uga badan yahay waa gobol dhinac walba iskugu filan waa gobol xuduudo fara badan leh waa gobol qani ah oo beeraha iyo xoolaha iyo webiyada iyo dhinac walbaba qani ka ah waa gobolkii keliya ay ka soo baxeen madaxweynayaashii soomaaliya soo maray ama jagawado jaga walba oo weyn oo soomaaliya maanta la soo qabtay waa meelihii ay ka soo baxayeen marka in la tixgeliyo oo xaqeedii la siiyo wax diidaya oo mamnuucaya uma arka aniga maanta inay jirto waa waa runta waxyaabahaas oo dhan waa jiraan laakiin waxaa laga fiiriyaa tanday ta kalena day baa la yidhi waxaana maamul iyo system ayay leeyihiin ulul amriga in la adeeco iyo qaabka wax loo sameeya baa loo baahan yahay nimankaanu dhaqaalaha iyo dhulka iyo waxa ay barwaaqada uu sheegaa waa jirtaa alxamdulilah laakiin way samaysan waayeen hadday dadkaas yihiin maxay u samaysan waayeen hore ugu samaysan waayeen intii aan la soo gaarin in ayaga wax loo sameeyo hadda waxay taagan tahay meesha ugu dambeysay ayay maraysaa gobolladii waa lasoo dhameeyeysaa wada ognahay adiguna og tahay xamar oo noqonaysa special status waxaa la yidhi si gaara ka dhaxaysa soomaaliya oo dhan baa dhiman iyo labadan gobol marka si loo dhammaystiro waktina nabadna loo gaaro oo yani ciidamada isku dhafka iyo qaabkii iyo doorashooyinkii iyo habkii la rabay in lagu maamulana loo gaaro waa in hal gobol laga dhigaa oo sida ay yihiin loo maamulaa magacaan shabeelle anigu waxaan qabay ilaa marka in lagu daro marka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo shabeellada sare waa yiraan iyadoo dhanba marka in saddexdaas la isku daro hal laga dhigaaba qabneen marka hadda ay laba noqoto wax dhibo ma arko inay ku jirto aniga walaalow horta walaalkay cabdulaahi qaabka uu doodaya qaab saxa ma aha waxaan ognahay maanta ka soo qaad alta juba oo kale markii magacii la dhihi jiray alta juba wuxuu ka koobnaa baay iyo bakool iyo gedo maanta waxaad u jeedaa waxa maanta dowladda ay ka shaqaynaysa inay tahay qaab qabiili ah wixii laga soo gudbay inay rabto inay ummadda dib ugu celiso waxaad u jeedaa baay iyo bakool in lagu daray shabeellada hoose marka in lagu daray meesha la leeyahay gedana la raacsiiyey jubbaland in la raacsiiyey oo qabiil ahaan maanta loo raaciyey meeshii la rabay in shabeellada hoose iyo marka iyo maaragtay xamar iyo meesha lee shabeellada dhexe in hal laga dhigo state sidaasna hal state laga dhigo kadibna markaas waxay noqonaysaa xaqii ummadda in markaa meesha ay kasoo bixi lahayd oo hiiraana markaas ay heli lahayd keligeed state ah waana waxay xaq u leedahay maanta wax loo diidi kara haba yaraatee ma jirto ugu dambayntii cabdulaahi diiriye maxaa xalku ku jira haddii xagga iyo xagga la isku jiijiidayo labada gobol ee keliya harayna ay yihiin shabeellaha dhexe iyo hiiraan in la isku daro dowladdu sida ay wado iyadoo hadda ay socdaan shirar ballaaran oo hiiraan iyo ka soconaya iyo jowhar oo ay hawshii iyo ergooyinkii la gudagalay xalka waxaan u arkaa sida hadda maamulka saxda ama nidaamka ay soo hindistay dowladda federaalka siyaasiyiintii gobolka ka soo jeedayna ay isku raaceen oo ay saxiixeen sidaan wada maqlaynay ama idaacadaha ka wada arkaynay in laiswaafajiyo shirkana la qabto sida ugu dhaqasaha badanna loo soo saaro dowlad cadaalada oo goboladaas masiirkooda iyo ka talisa oo si ay uga walaa jaan qaadaan qaababka kale oo dowladaha goboleedyada kale ay ka hareen hadda si ay u gaaraan nidaamkan federaalka laba gobol iyo wixii ka badan oo la israacinaya cabdiqaadir muumin maadaama aad ka soo horjeedo muxuu yahay halka aad u hayso gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe walaalow intaanan xalka gelin ka hor dowladda federaalka waxaan ognahay inay u qoran tahay dastuur iyaga ku meel gaar ah maanta ay leeyihiin dastuurka markaan aqriyo cutubka labaad waxaa ku qoran faqradii saddexaad xuquuqda aasaasiga inay ka mid tahay awoodda dowladda waa inaysan u adeegsan shacabka meel ugu dhaca karaamada ummadda soomaaliyeed saa daraaddeed waxaa muuqata reer hiiraan maanta in loo adeegsanaya awood dowli ah oo lagu isticmaalaya dhaqaalihii dowladda oo maanta ay ka baahan yihiin dadkan maaragtay ciidamadii iyo dowladda shaqaalihii dowladda ay ka baahan yihiin saa daraaddeed waxaan ognahay inuu shir hiiraan ka socday shirka wuxuu ku bilowday qaab aad u fiican qabaa'iladii reer hiiraan dhan afariistay way wada hadleen meel fiican wax isla dhigeen waxay rabeen inuu u gudbaan qaybtii dambe ee gobolkan maaragtay aayihiisa muxuu noqon doonaa xalka wuxuu yahay maanta in madaxweynaha laga bilaabo ilaa dowladda meesheeda ugu hooseyso ay u dhaqmaan si cadaalada oo dastuurka ay qabto taasoo ah in gobol walba loo loo daaya xaqa isaga uu leeyahay shacabkiisana uu tashto iyagana ay ka soo baxdo waxa rabitaankooda uu yahay sida haddaba xildhibaanada reer hiiraan ay u soo saareen warqad guud oo ay leeyihiin waxaan rabnaa dowladda maaragtay inaan wargelinno in hiiraan ay diyaar u tahay maanta haddaanan loo fulinaynin sh- wixii ka soo baxay madaxweynihii sheekh shariif in ay hoos imaato dowladda dhexe taasna waa xaq ummadda ay u leeyihiin aanan la qasbin loona celin shan iyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay wixii ummadda ay ku- ka gadooday maadaama lagu heshiiye federaalka federaalka waxa loo sameeyey ay tahay hal- waa lays aamini waaye awgeed loo sameeyey saa ee sharcigan waxaa fiican in qolo walba loo daayo waxa iyada ay rabto oo in xaq u leedahay oo dastuuri ah waana mahadsanta aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdulaahi diiriye oo ah nin ganacsado ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe iyo cabduqaadir sheekh muumin oo ah gudoomiyaha jaaliyadda gobolka hiiraan oo labaduba ku sugan magaalada nairobi dooday gaabneed intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya dhegaystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo soomaalidii hore dhegaystayaal sidii ku xusnayd taxanahan barnaamijkii ugu horreeyey soomaalidii hore dhirta ayay ka heli jireen waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hooyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii yiil ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaas oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yiqiineen sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa haddii uu caloolahooda tago uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasmada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen marka ay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo taana dabka oo keliya ayaa weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo xanuun meel ma wada galaan ama meel ma wada jiraan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga dawaysan jireen kuwa waaweyn haddii aan ka bilaabana waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheefsan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh siday odayadu odhan jireen udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jaralootiga looga yaqaan xagga wax ku dawayntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah jiliftiisa ayay ku dawayn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sidii cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufaciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray qudheedu ma fududa dhiryaqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen birrimada uu galoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas baa isugu dambaysa galoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo biraayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee gumaysigii ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood geedkii uu ku soo qaaday markii uu lahaa hangool iyo gudin gar iyo xarig aqalka la galiya dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin iglangoosan kari maysee galoolka maxaynu siinaa geedka kale ee aqoon-yahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu dawayn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaamuuska yaasiin cismaan siduu ku qeexay wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo midda ay wax ku dawayn jireeni waxay ahayd tan lagu magacaabo dacar tuke ama dacar indhood inta la kala jebiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabag isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraayo waa la isku qarasfaaraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo nabarka ayuu soo nuugaa soona ururiyaa mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la odhan jiray waxaa iyana jirta dheef kale oo reermiyigii soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniyada kaneecada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cuduradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasna laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen tan kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goosta cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhilidkiisa markay geedka ka uriso ayay ka carari jirtay haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mawdkiisa noqon karta waana nooca dacarmaroodi ama dacar dhagweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oomanaha ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecelo markay cunaan ku leeda waase la badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geeda hoos leh la hariyo taasna waxaa wehelisato saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa way cadcaddahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan geeljiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jebiyaanoo ilkaha yaryar ee ay leedahay geesaha ka diiraan meel rays ah ayay ku aasaan si xoogaa xabag ah intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaano ku oonbaxaan waxtarka dacarta inta aanan ka bixin waxaa habboon inaan weriyo bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad sheeko ka dhex dhacday dalmareen ingiriis ah iyo degmo ka mida soomaalidii reer miyiga ahayd ee uu dhex maraayey dalmareenkaas oo haddaanan gafsanayn richard berton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goorfiida ku ag furtay duddo inta dab aad u weyn shidatay hareerihiisa ku soo ururtay dhulkuse ha qoyanaadee dhaxani ma jirinoo sabab dab loo kulaalaa dalmareenka way u muuqan weyde markaas buu duqii reerka inta su-aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku falaysaan ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxaninama haysee kaneecada ayaannu ka shidanaayoo ka cararta taas ayaa markayna cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed nagaga leeda ayuu odagii ku jawaabay dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendhadiisii isaga laabtay waaguu kolkuu u baryeena wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yar tahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yar ee kaneecada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kala caddeeyey dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah cudurrada dadka iyo xoolaha ku dhaca geedihii ay soomaalidu kula tacaali jirtay
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja barnaamijkii dhaqanka dainta haddaan kaga gudubno wararka iyo warbixinada aan kaga yaranasanno dhinacii heesaha
codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiyo fanaanka maxamed suleymaan tubaac ayaa gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeenii galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.